أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku gahaynana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu kaga sugan yihiin dalka soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hosjira gumeysiga saliibiyadda kenya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalo istaraatiiji ah xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda dalka etoobiya bulshada ku dhaqan degmada calcadda ee wilaayada gadow ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib wilaayada bakool ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada xindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaartu kaga sugan yihiin dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya waxaanu ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu kheyran walaalka yaasir moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin jimcaha taarikhna ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxaa tafaasiil laga helayaa madaafiic xali ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalana oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugayihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyadoona xerada ay ku dhex taallo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku wada dhacay gudaha xerada xalane waxayna madaafiicdaas si gaara ugu dhaceen oo ay gubeen xafiisyo iyo xarumo kala duwan oo kufaarta madow iyo kuwa cadaanka ay ku leeyihiin gudaha xerada xalane xafiisyadii xarumaha madaafiicdaasi ay ku dhaceen islamarkaana gebi ahaanbu gubtay waxaa ka mid ah xafiiska taliska kufaarta afrikaanta artemis gebi ahaanbu waa u gubtay waxaa sidoo kale gubtay wixii agab ah ee kufaarta ugu jiray gudaha xafiiskaasi sidoo kale xarumaha gubta waxaa ka mid ah xarunta safaaradda dowladda saliibiyadda ingiriiska gaar ahaan qeybteeda tumashada ee ku taalla gudaha xerada xalana sidoo kale walaalka yaasir madaafiicdii xali xarumaha ku gubta waxaa ka mid ah ilaa iyo saddex xarun oo u nka ay ku leeyihiin gudaha xerada xalana gebi ahaan waa ay gubteen wixii agabyaha ay dhex yaallay xafiisyadaasi iyaguna waa ay gubteen waxaa sidoo kale baktiyo dhaawacyo noqda askar ka tirsan kufaarta gaar ahaan kuwa kenyaatiga ah oo iyagu ah ilaalada gaarka ee xarumaha xali madaafiicda ay ku dhaceen isla markaan dabka xoogan uu ka kacay oo kalaa taliska guud admis safaaradda ingiriiska iyo saddexda xarun u n k ku lahay gudaha xerada xalane xarumahaasba ilaaladooda gaarka waxay ahaayeen askar kenyaati ah iyaguna bakhtiya dhaawacyo ayay madaafiicdii xali ku noqdeen waxaa sidoo kale warar hoos lahelya ay xaqiijinayaan in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay iyadoona weli isa soo tarayaan xogta ku aadan khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiicdii xali mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta madow iyo kuwa cadaanka ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya dhanka kale haddaan eegna howlgalladii ugu dambeeyey mujaahidiinta waxay ciidamada mujaahidiintu maanta barqadii kamin u dhigeen kolin ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexeysa deegaanada shilaambood iyo danow kolonyadan adiaha kolonyadii shalay qaraxa lagula beegsaday inta u dhexeysa deegaanada namber lixdan iyo buufow iyadoona qaraxii shalay lagu gubay gaari taw ah sidoo kale askartii kufaarta afrikaanta gaariga qarax u haleela soctayna halkaas ayay gebi ahaan iyagana ku basbeeleen dhanka madheera haddaan eegna ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyi ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay inta u dhexeysa magaalada wargaduuda iyo sidoo kale degmada ceelqaalow oo kawada tirsan gobolka madheere ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyada kenya qarax ayaa haleelay gaari mutubish ah gebi ahaana waxaa basbaalay gaarigii mutubishka ah iyadoona askartii kufaarta kenyaatiga ee la socotay gaariyaasna halkaas iyaguna ay ku halaagsameen ciidamada mujaahidiinta waxay muddooyinkii damb si aada usii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allah ee duulaanka ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid tooshow wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya magacayga waa xasan macalla cali ismaaciil ali ayaa layidhaahdaa marka een wadankii aan ka ibidin wadan alxamdulilaahi oo murtadiin dhuugto oo qoryooleyleera waay magacayga waa mustafa cabdiraxmaan haaji yuusuf hadawayba kuway buurakaw hadamayba kusugunyana inshaagada hulfulay waa kolonyo maleeshiya taa'ibiin ah oo ka yimid qaar ka mid a wilaayaadka dalka waxay iyagoo taa'ibiina saacadihii lasoo dhaafay soo gaareen xarunta wilaayada islaamiga ee baay ee buulafulay taa'ibiintan oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen wilaayaadka shabeellada hoose baay iyo banaadir waxaa loo soo dhoweeyey si heer sare ah waa kuwan iyaga oo ka sheekeynaya halka ay ka yimaadeen iyo dhibaatooyinka ka jirta goobaha cadowga uu ku sugan yahay dhanka kalena fariin u diraya maleeshiyaadka ay safkooda ka soo baxeen
kaaw quushuu ifrahan kaaw ajaraa ka wardhi'aay meeshaan ka imide gaalada martitiin meeshaa ka imide laakiin dhibaa laka nool yahay horta damow nolol intay haalan waa arka inta meeshay suurreeday dhibaa sameyn arkan ilaahay qaluubtay ilaahay saakili intii aan saakatabaahay magacayga waa xasan macalla cali ismaaciil ali ayaa layidhaahdaa marka een wadankii aan ka ibidin wadan alxamdulilaahi oo murtadiin dhuugto oo qoryooleyleera waay anigana alxamdulilaahi n wahaasa iskara kabacd alxamdulilaahi waa arkaya widisku wareen dad rafaad yana isila is hariirka noola arka ini meeshada aan saakatabo alxamdulilaahi n mujaahidiin or aan ibido oo dala yana i diintii taan unsa u naqanay yaa alxamdulilaahi n fikiradii kalamayahay magacayga waa mustafa cabdiraxmaan haaji yuusuf hadawayba kuway buurakaw hadamayba kusugunyana inshaagada hulfulay shagaday way baahaytayna daraawiishta buura kaway macnaha kamid ahay xaquuq la-aanga meelini dili walla kahay male gaalnimo iyoontay rafaad isila adduunyihii aqaraba silac ee way macnaha ninkii macnaha meela hadi ka dhex jira oo heeradaasi hirashiina dhati ee ka dhex jira oo hadi kusugan may beera lahayna inta isu gaalnimo inka dhiman inta isu meeli ku toobasheena toobadu furunto inta iriidib intaha ka bahaas toobadu furunto inta toobasheenanga macnaha iyoona fariin inka dira lahay maxamed salaamaan shaciidin isaaq xasanow aan murtadiinta ee buurakaab ka tirsan gaalnimo iyo walnaar ka dhamadahayna walban ogayna isbaarooyin iyo walnaara isdaan dhibaatayn u ruyano buurakaba aanasa insheed baadhiyo kokooy shalayto inshe alxamdulilah walaala mujaahidiinta garantiyo shalayto hanis dhibi aadanis ibraahim yarow ahamar gaalada la jiray oo la shaqeeyay miila ka shaqa mara ka shaqeeyay miila ka shaqeeyay gaalada miila roogdiyaa ka tirsanay murtada hasan garguurtiyaa miila kala shaqeeya nima iidin jee wahayni militariyahay hamara ka shaqeeyay degmada buulafullay waxay maalmaha noqotay masrax lagu soo dhoweeyay taa'ibiinta xilli maleeshiyaadka taa'ibiinta sida tusbax la furay oo kale ay ugu soo qulqulayaan wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maqarka wilaayada ee degmada buulafullay mahadsanid abu xasaan jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalo istaraatiiji ah xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda dalka itoobiya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in weli dalkaasi ay ka socdaan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ah ee ka dhisan gudaha dalkaasi jabhadda mucaaradka hubaysan ee amxaarada ayaa la soo wariyey inay gacanta ku dhigtay magaalo cusub oo istaraatiiji ah xilli dagaalo culus oo u dhexeeya faano iyo militariga ay ka socdaan waqooyiga waddankaasi warbaahinta taabacsan jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa sheegtay in maleeshiya ka tirsan jabhaddaasi ay si buuxdo la wareegeen gacankuhinta dabiid kundar oo ah magaalo istaraatiiji ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya canaasiir ka tirsan jabhadda faano oo ku sugan gudaha magaalada dabiid gundar oo ka tirsan ismaamulka amxaara ee loolanka militari ee xoogan uu ka socdo maalmo kor ayay ahayd markii faano ay sheegtay in maleeshiyadeeda gacanta ku dhigeen magaalada dabbaak oo ka tirsan ismaamulka samxara ahna magaalo muhiim ah oo ciidanka militariga ay gacanta ku hayeen mahadsanid marwaan bulshada ku dhaqan degmada calcadde ee wilaayada gadow ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya filimkan oo dhowaan soo saartay mu'asasada alkataib ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay bulshada degmada celcadde ku daawadeen fagaara ku yaala bartamaha magaalada kaasoo iskugu soo baxeen boqolaal ku nool degmada celcadde qaar ka mid a bulshada degmada ceelcado oo daawaday filimkan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey isdaarka ay daawadeen filinkan qofkii la kulmo wax weyn buu gelinhayaa oo u taray cadaawada gaalada bannaanka imaaday haddii aanu caawa ana aragtayda aana la kulmin intaan oo dhan waa iga maqnaan lahayd kayaa alqurayd sida ciraaq gudaheeda xabsiga lagu yeelayay kesi gotana bay sida lagu yeelay waad arkaysay dadka la xirxirayey oo rasaas lagu neynayo iskuwad uu lahaa dadkan tacadiga lagu sameeyey gaala waxeedii way soo bandhigatay ilaahay baana hadda ceebaheedii bannaanka keenay hadday iska kala firaaraan oo kitaabkooda iyo diintooda iyo dadnimadooda ayna ilaashan mar kasta way imaanaysaa arrintaan shaqadan tii la rabay baan caawa aragna ilaahay baana ku mahadsan waana ballan inaan la dirirna gaalo waxaan ku boorin lahaa dadka muslimiinta inay garabka isqabsadaan taageeraan mujaahidiinta meel walba u joogaan adagu gaani dadka muslimiinta dhulka geliyey in asagana laga aargoosto cadowgaasina waa maraykanka iyo inta taageersan filing aan daawaday waa filing eed eed murugan le oo muslimiinta le kaxasoogow maraykanka eed badan dhab muslimiin ujeesta waxaay maybalana maraykan wadankan haka duuli insha allah haddanu ilaahay nidiin anuuninkasanah ninka duulig ya rajaan insha allah marka muslimiinta baan sheegay milkasii rabaan caalamka ku suganyiin in filimkuya oo ka argeen aan dhamburgille inay ku argagaxaano istaagno walaalada muuminiinta garabsho istaagan qofkaadan nafcin maalba jihaadka jihaadugaadaano sida maraykanku wadanka ka duuli wadankain ku dhici lahaay ilaa falastiin ilaa afghanistaan si ay unu arahaytaan anuun duulna insha allah rajaano blaahindiin marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa islaamka inuu guuleeyo gaalada oo maraykan iyo israa'iil ay igu weynteena inuu jebiyo walaalaa reer falastiin waxaan u rajeynayna waan arkaynay wixii lagu dhigayay oo dhibaata ama gantaaladii lala dhacayay ama ciyaalka la leynayana waan arkaynay haddana aad ayaan u murugoonay haddana gaalada maanta taayada sidii loo xasuuqayo markaan aragnayna islaamka waan ku faraxnay gaaladana ilaahay subxana wataala inuu halaago ayaan alla weydiisanayna islaamka inuu kor ka dhigo jihaadkana caalamkao dhan inuu alla gaarsiiy ayaan weydiisanaynaa dagaal goortii la galo gantaalada laysku gubo iyo gubac rasaas gurxan iyo guuxa uu dhaco galayrka iyo galowga iyo gorgorka uu galangalcoon geesiga xarakada shabaab goobtuu galo waa la garan gafuurraxun gaaladii guryaha hoostooda iyo gabashay galahayaan goor iyo ayaan iyo gabal dhacay iyo waa beri geesiga xarakada shabaab gumaystaha hor taagan gaalo oo idil gama waa kaxaaraan gogol la seexdaaye gaajana ha sheegin guud ahaan soomaaliyey geesiga xarakada shabaab inaan garab istaagno gacanna aan siinno waa nala gudboon tahay guul waa la gaariye gumada gaalada geri xaq weeye filimkan oo si weyn looga wada daawaday qaybaha kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caalamka mahadsanid casaam wilaayada bakool ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya furitaanka isbitaalka rabdhuure waa mid ka mid ah mashaariicda wilaayada bokool ay ku horumarinayso adeegyada asaasiga ah ee bulshada iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran haqabtirka baahiyaadka shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayada wilaayada bokool oo kaashanaysa shacabka degmada rabdhuure ayaa ku guuleysatay in isbitaal weyn ay ka hirgeliso degmada waxaana munaasabadii xariga looga jarayey ay ka dhacday gudaha xarunta kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabada oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin nuqabo iyo waxgaradka magaalada waa kuwan odayaasha degmada oo si weyn u soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka iyagoona ka mahad celiyey wilaayada bokool bismillaahi horta maylan geeka walaayaha eedeeda farhad weyn aan qabna marka koowaad walaayaha dhawaayana maalna walaayada gobolka marka lamaad malaaqyada wali kale eedahan ka dhawaayna maylan dhakhaatiirtii oo macnaha isbitaalkan haan diyaar garowti oo shaaqo ku qabata fadaas iyoona ay tahay odayaalka iyo dheergaratadii dhammaantiyo walaayntin iska kooy eedahan dhawaayana farxad weyna eed muujohayn un maadaama walaayadahan indiyaaridi meelo horaankan mcd linkasaayi laakiin hata isbitaalnagati walkasto linbaahanay diyaarka iin eeda farxad weynata wala aragaanay hata macnaha meel oo laka daryeelo dadka bukaanka oo ya aragaanay aranta aran oo un hata hadalkaayna hata wali una ankala dheer ada korne farxad weynay eh meelo oo wala emergency horaankala linbaahanay meelo oo kan amba baydhawoon bala guraay oo alaabtiya diyaarata oo walaayad ha diyaaridi eed eeda farxadnagata keeke ma roogna walaayada guud maamulsa bulshadii oo daawoliinshaane lankaste iyaalshay iyo ardiis iyo wlaadiis oo daawadaasay kuqiibgaaday liley taasi ilaahay kamahan nagaan alxamdulilah daawadunan bahaan intu ku tawa dadka dhaqaado oo miiloatijiya kun intaas zaadan badaasa amadi ku bat ya daawamalaha bahatan arida kanaag leeraay tiyadaa intaas dhaba safaran lagala hatii oda safaran galan wadankii ka roogd ya daawidi amarsid faas likinkishaaga hoobtiida kootan ilaahaytiida amar sheenow tolkaa kadhaa jartay da roogd kadhamadaas taas ilaahay kamahan nagaan daawadaas ilaahay inta la niigshaan alxamdulilah qalbo furun inii furun kalsoonyi walaalnimo antaasawnina
munaasabadda oo sidoo kale kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen marti sharafkii soo xaadiray ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona dadka deegaanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan jazaakum allahu khayran way leeyay fursaddan ku faa'iidaysadaan ka daraana insha allahu tacaala howlo maylare holowsha walba mee laakiin maylare xanaanadii waa howlo goyti la rajari marka insha allahu tacaala isbitaalkii lanbaahanayay baahidiis id deegaankan ku jirtay ee in badan wilaayada diyaar garoowasay juhdi la geliyahay maskan la geliyahay hadda waa ko dadka muslimiinta in ku faa'iidaystaan lanka talagali marka ma daawada baasi laka dhiibay walaa baasi ay khidmee wa jartay maya ma jaanan waay hal doolar lan lagu qaado ma lehaga daawada bilaash waay anka wali marka mayla raay langoro takhtarkan goro farmashiida ku qaada mayla faday marka in lagu faa'iidaysado waana fursad meel kas lanka halaan hadda muqdisho bada bad amba baydhawo adaseed kaniinko barastamole beeslaan lankasiyo malargamo beesle isbitaalada hoobado bukaan ata adaseed laakiin inta hadda may waa mujaahidiinta mayanka talagan insha allahu tacaala wali tabartiyo galanta midign in may waa kitaabka ilaahay iyo kokor weelan adowga kugu difacan galanta kalena may la raaya muslimiinta may waa insha allahu tacaala baahidiyo ku aqabtaran waxyaabaha iyo antaagniyiga kumidata mashaarja waa isku gooyahayaan boqolkiiba intaas isbitaalku marka may wahaa laka bilaabo baryay ilbaabadiis furinyin takhaatiirta lanshaanin koley heegan an eyin furitaanka isbitaalka ayaa kusoo aadaya xilli wilaayada bakool ay xoogga saartay horumarinta mashaariicda muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah bulshada sida qodista ceelbiyoodyo ay si weyn ugu diirsadeen bulshada suuqyo muhiim ah oo laga hirgeliyey degmooyinka wilaayada iyo howlo kale oo muhiim ah mahadsaned cabdiqani maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya deegaanka dhuni sacad oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dhowaan dowladdiiniha loogu soo afmeeray qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaas kuwaasoo waxweyn ka faa'iiday muddadii dowladu ay u socotay saraakiisha maktabka dacwada maamulka islaamiga degmada xiindheere waxaa idaacadda islaamiga al-andalus u sheegeen in dowladaas ay ka faa'iidaysteen dad boqol ruux kor u dhaafaya kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar dowladda diiniga ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa waxaa lagu baxshay duruus anfacday dadkii loo qabtay dowladaasi markii la qabtay munaasabadii gabagabada dowlada ayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sheegeen inay waxweyn ka faa'iideen intii duruustu ay u socotay iyagoo codsaday in loo qabto dowlad ceenkan oo kale ah oo maaragtay toban maalmood oo degmada dhundhisacad ku qaadanay dowladaas oo hoos tagta degmada xiin dheere aan maaragta maanta gabagabadeedii la joogo xafladeedii ilaahay mahadoo ka gaarto muslimiintii maaragtay soo qabanqaabiday ama keentana ilaahay maaragtay faa'iido badan ha ka siiyo annaguna faa'iido badan baan ka gaarnay kitaabka tarbiyatul islaam waa qaadanay sida muxaadarooyin badan oo maaragtay ay ka mid yihiin annagoo nala baray oo maaragtay si fiican nagula sharxay shanta tiir oo islaamka lixda iimaanood ixsaanka siirada nabiga dacooyinka adkaaraha waxaan kaloo qaadanay kitaabka fiqiga waxaan qaadanay xijaabka maaragtay jilbaabka sida maaragtay gabdhuhu u qaataan iyo faa'iidooyin kale badan oonan hadda halkan kusoo koobi karin nabiga magaciis muxuu maxamed sal alla alay wasalam maxamed waa binu cabdulaahi binu cabdimudalib binu haashim binu cabdimanaaf binu khasiya binu kulaab binu mura mataa goormo welida la dhala nabiga sala allahu caleyh wasalam ولida waxaa la dhalaa caamil sala allahu aleh wasalam caamil fiil sanadka caamil fiilkaa la dhalaa sanadkii maroodiga ayna xagee welida lagu dhala nabiga ayna maanta xageesu ku dhintay wa kam inteeba cumru cumrigiisa ahaa welida jawaabta waxaa waaye welida waa lagu dhala fii makata mako ku dhashay wa maanta wuxuuna ku dhintay fil madiina cumru cumrigiisuna wuxuu ahaa lixdan iyo saddex sano kam inteeba awlaadu nabi awlaadan u egtay sala allahu aleh wasalam jawaabta waxaa awlaadu awlaadiisu sabca sala allahu aleh wasalam awlaadiisu sabcatu todoba waaye wam todobadaas ibraahim waaye qaasim waaye cabdulaahi waaye zaynabatu zaynabo waaye ruqyato waaye mulkantom waaye faadmo waaye todobadaas u ah meeshaan deegaanka masaaxda deegaanka xiindar hoose waxaan ku qaadanay dowlad diini ah oo toban meelood nagu socotay intaasaan ku qaadanay kitaab leeda tarbiyat ruuf islaamiya uga faa'iidaysanay aada iyo aada si wanaagsan waxaan leenahay in loo soo badiyaan rabnaa insha allahu tacaala kitaabkaasoo dhowr qayb u baxaan ku qaadanay tafsiirka qur-aanka karimka qayb ka mid a waxaan degmadatan masaad ku qaadanay qeyr faa-iidooyin badan leh qeyrkaasoo xeeban ka koobma waxaan ku qaadanay maraatibu diin iyo nawaaqib islaam iyo siirada nebiga intaasaan ka qaadanay iyo qur-aan tafsiirka kariimka limaadaha qalaqna lah waxaa naloo alo tacaala alla sareeya linacbuda inaa caabudna waxdahu keligiis qaala tacaala alla wuxuu wari wamaa qalaqtu uma aana abuurin aljini iyo insi jini insi ilaa layacbudan aniga caabudan maahane dhuwaanahanba deegaanada baadiyaha fogfog ah oo ay degto beesha ansaarta ee maxamuud raab waxaa ka socday xamlaad dowlaad ah oo dadka lagu siinayey duruus diini oo waxgal ah iyadoo arrintaasna kaalin mug leh ay ka qaateen culimaa udiinka deegaanka mahadsaned abushayba warbixintaasina waxay u dambaysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh